deegaanka calamada oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose maanta waxaa lagu doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeen uu yeesho maamulka shabeelle state iyadoo markaasi maalmihii ugu dambeeyena uu ka soconayay deegaankaasi shirkan lagu dooranayay madaxweynaha uu yeesho maamulka shabeelle state waxaa la sheegayaa in markaasi madaxweyne ku-xigeenka ama madaxweynaha maamulkaasi loo doortay abukar mardaadi oo horey kaga soo qabtay xilal kala duwan dowladihii kumeel gaarka ah ee dalka soo maray iyadoo madaxweyne ku-xigeenka maamulka shabeelle statena loo doortay muxudiin xasan afrax oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed haddaba wariheena maxamed kaafi sheekh abukar kaafi qaabka doorashada u dhacday iyo weliba xubnaha la doortay waxa ay waa mahadsan tahay horta muddooyinkan dhan ayaa waxaa soo socday qorshaha iyo qabanqaabada maamulka shabeelle state ugu dambeyntiina shalay ayaa ergooyin ka kala socday labadan gobol waxaa shir oo kaga furmay deegaanka calamada ee duleedka degmada afgooye waxaana halkaas ay ku ansixiyeen dastuur ay sheegeen in muddaa in la diyaarinayay oo yeelanayo maamulka shabeelle state maantana mar kale oo ergooyinka ay kulmeen waxa ay doorteen madaxweyne iyo weliba madaxweyne ku-xigeen ergooyin dhowr oo ka kala socday gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe ayaa markii ay tageen deegaanka calamada waxaa goobta ka hadlay guddiga qabanqaabada doorashada waxayna sheegeen xilka madaxweynaha maamulka inuu isku soo taagay abuukar cabdi mardaadi oo xilal kala duwan soo qabtay markii ugu dambeeyena xukuumadihii kumeel gaarka ka ahaa wasiirka gaashaandhigga sidoo kalena madaxweyne ku-xigeen uu isku soo sharxay muxudiin xasan afrax waxay sheegeen cid kale oo soo sharaxday inaysan jirin sidaa darteedna ergooyinkii ka kala socday labada gobol ayaa la weydiiyey siday u arkaan xubnahan soo sharaxay iyo inay ogol yihiin iyo in kale si buuxdana waxay u sheegeen inay isku raacsan yihiin inay ogol yihiin madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen labadan xubnood inay kala noqdaan marka abuukar cabdi mardaadi waa siyaasi xilal kala duwan soo qabta oo kasoo jeeda gobolka shabeellaha hoose halka gobolka shabeellaha dhexena oo kasoo jeeda muxudiin xasan afrax oo madaxweyne ku-xigeenka oo madaxweyne ku-xigeenka loo doortay
dabcan waxaad moodaa maadaam maalintii shalay in la sameeyey ama dastuurka uu yeelanayo maamulkaasi isla maantana doorashadii madaxweynaha ayaa dhacday marka sooma muuqato deg deg aad mooddo in shirkan soconaya uu ku jiro ha muxudiin deg deg badan wuu jiraa sida aad sheegayso galabtana waxaa goobjoog ka ah xataa doorashada qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka oo labadan gobol ka soo jeedo iyo xubno ka tirsan xukuumadda oo la sheegay in goobta lagu arkay inkastoo aysan ka hadlin laakiin ay joogeen sidoo kale waxaa joogay labada guddoomiye ee gobolada shabeellaha hoose iyo weliba shabeellaha dhexe taas waxay muujinaysaa marka xubnaha labadan gobol kala matelaya in ay doonayeen inay dedejiyaan maamulkan oo si deg dega loogu dhawaaqo waxyaabaha laga cararayna waxaa ka mid a maamul kale oo laga cabsi qabo in looga dhawaaqo magaalada baydhabo oo dowladduna ay sheegtay inay aqoonsan tahay maamulkaas in saddex gobol maamul loo sameeyo oo kale ah shabeellaha hoose iyo baay iyo bacool marka waxaa la sheegayaa in xubnahan ayagoo ka cararaya in maamulkaas dowladdu ay sheegtay inay aqoonsanayso ay dedejiyeen arrintan marka arrintan waxay sii xoojinaysaa khilaaf badan oo gobolka shabeellaha hoose ka jiray oo siyaasiyiinta gobolkaas degaa ama u dhashay ay isku haysteen oo siyaasiyiinta qaar ay sheegayeen in gobolkan oo ka tirsanaanayo maamulka lixda gobol ee horey looga dhawaaqay siyaasiyiinta qaar ay sheegayeen in gobolkan oo ka mid noqonayo maamulka dowladdu ay aqoonsanayso ee saddexda gobol iyo siyaasiyiinta qaar oo sheegaya maamulkan inuu qayb ka noqonayo maamulka shabeelle state oo maanta si rasmi a loogu dhawaaqay marka qaar ka mid a siyaasiyiinta gobolka shabeellaha hoose waxaa jirta u arkay markii ay ku qadeen xilkii loo tartamay ee madaxtinimo ee maamulka lixda gobol ee ka dhacay baydhabo dhanka kalena ay u arkeen doorashada ka dhici karta kale baydhabo ee maamulka lixda gobol lagu sameynayo in aysan madaxweyne ka heli karin ayaa marka dadka qaar waxay ku fasirayaan in ay keentay siyaasiyiinta qaar in ay go-aansadaan inay maamulkan shabeelle state soo raacaan maadaama labada shabeelle markii loo ego ayagu ay madaxweyne ka noqon karaan sidaana hadda maanta madaxweyne ay ka noqdeen waa tahay muxudiin xasan afrax oo loo doortay madaxweyne ku-xigeenka maamulkan sidaan wada ognahay wuxuu kamid mid ahaa guddigii qabanqaabinayay ee shirkan labada shabeelle oo weliba aada u oo wadaa aad markaas u waday oo maalmihii ugu dambeeyana ee warbaahinta qaarku qaarkiid la hadlayay Ee, marka shirkan dadka soo abaabulay ayaa isla markiiba isdoortay ee dadka qaarkii ma u fasiran karaan Een, horta waxa wax xoogaa diyaarsan way u eg yihiin laakiin een, waxaad u moodaa in qorshayaal badan ay jiraan oo een, la dedejinayay laakiin een, waxyaabahan aad bay u diyaarsiin marka la eego mudanayaal badan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo kasoo kala jeeda labadan gobol iyo weliba siyaasiyiin dowladda ku jira labada gobol een, kasoo jeeda ayaa maalmihii ugu dambeeyey shirar isdaba joog ah waxay ku lahayeen magaalada muqdisho oo ay ku sheegayeen in ay ka go-an tahay in maamulkan la sameeyo oo weliba sida ugu dhaqsiyaha badan la sameeyo marka degdega iyo doorashadan een, degdega eh, waxaa la leeyahay waxaa keenaya een, iyadoo laga cararayo een, in gobolka shabeellaha hoose lo- looga aramiyo magaalada baydhabo maadaama horey magaalada baydhabo maamul kale looga dhawaaqay haddana la qorsheynayo maamul kale in looga dhawaaqo marka arrintan waxay culays badan ku noqonaysaa dowladda hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh oo markii hore dhibaato badan ay kasoo wajahday maamulkii een, axmed madoobe ee jubba Jubba.
oo hal sano kadib ay aqoonsatay een, waqti badanna dowladda ay ku dhumisay haddana een, dhibaato kale ay ka haysatay maamulka lixda gobol oo baydhabo looga dhawaaqay dowladduna ay sheegtay in aysan aqoonsanayn dhanka kalena dowladdu ay sheegtay inay aqoonsanayso maamulka saddexda gobol saddexda gobol haddana gobol ka mid a haddaba lasii goostay marka een, culays badan ayay ku noqonaysaa dowladda madaxweyne xasan ayaa la dhihi karaa laakiin ilaa iminka dowladdu kama aysan hadlin iyadoo xataa ogeyd een, qabanqaabada inay socotay oo shalay dastuurka la ansixiyey haddana dhanka kale goobta doorashadu ay ka dhaceysay ee calamada waxaa si aad u ilaalinaya ciidamo ka tirsan dowladda Gaar ahaan kuwa oo militariga.
oo gaar ahaan kuwa militariga oo aagga dhan xiray ilaa iyo degmada afgooye ilaa iyo isgeeska ex control iyo aaggaas oo dhanba een si aada ammaanka een kaga taxadaraya mas-uuliyiin badanna ee suurto gashay xataa meesha inay tageen oo labada gole ee dowladda ka tirsan iyo guddoomiyaasha goboladaasi wariyahena maxamed kaafi sheekh abuukar oo arrintan ila fanqlaqaynayay aad buu u mahadsan yahay